Gudoomiyuhu saad ogeedeen ba sideed iyo afartanka saac ee u dambeeyey wuxuu ku xaniibnaa gurigiisa oo ku dhex yaala madaxtooyada saaka ayuu ka soo baxay wuxuu soo degay hotel shabeel oo ku dhow agagaarka airboortka kadib gudoomiyuhu wuxuu soo saaray warqadan lagu faafiyey midyaha iyo warbaahinta oo sheegaysa mooshinkii la qabtay sagaalkii bisha inuu sharci yahay xeer hoosaadka iyo dastuurkana la waafaqi doono waa gartay marka taa macnaheedu muxuu yahay ma baarlamankaad geynaysaan sharcigaa la marsiinaya muxuu yahay sharciga la marsiinaya waxa weeyaan waa dee wax walba waxay ku qoran yihin dastuurka iyo xeer hoosaadka marka anagu haddaan xildhibaanadii mooshin keenan nahay waan soo dhamaystirnay xogayihii shalay soo saaray inuu mooshin u diray ayaa naga qabtay gudoomiyuhu goobjoog buu ka ahaa waa la shaabadeeyey waa la seexay marka hadda waxaa sugnaa waxa weeyaan in dood la geliyo oo golaha shacabka la keeno shalay warqadii baarlamaan ka soo baxday xogayaha baarlamaan ka soo baxday waxay sheegaysa in afar iyo toban qof oo ka mid a sagaashan iyo labadii qofood ee gudbiyey mooshinka inay dacwada soo gudbiyeen oo yidhaahdeen kama mid ahayn oo waa nagala been abuurtay maya moosinku saa ku beri maayo waa waxaad og tahay golaha shacabka wuxuu ka kooban yahay laba boqol todobaatan iyo lix xildhibaan afar iyo toban xildhibaan xildhibaanada kale ayaa been laga sheegi lahaa oo sheexooda la qaadan lahaa nin xildhibaan ah ama gabar xildhibaana saxiixiisa lama qaadan karo wixii aan raalli ka ahayn marka xildhibaanadan waa lagu qasbay barshar baa la saaray mooshinkana marka la qabto cid ka bixi karaysa ma jirto xildhibaanka wuxuumuu ka bixi karaa codka marka ay gaadho ummad iyo dal baa idin sugaya labadiina dhaceys haya siyaasadda isku haya dad baa idin sugaya shacab baa idin sugaya dhibaataysan oo nabad u baahan inaad warqado isu marsiisaan warbaahinta oo aad midba xasaradda un sii kicisaan oo dabka un saliid kusii shubtaan waxaan ahayn oo xala oo aad isku daydeen ma jiraa walaal muxuu ahay horta annaga xasarad maanaan kicin madaxweynihii ka horreeyey madaxweyne farmaajo ayaa mooshin naga keenay iska dhaaf cid kale xataa magaalada muqdisho qayb ma ogeyn bas madaxweynaha waxaa looga baahan yahay sharciga iyo xorxorsaadka lagu doortay in uu aqbalo oo uu hor yimaado xildhibaanada isoo eedeeyey ummadda soomaalida waxaan leeyahay wax weyn meesha ma yaalaan in dadka la jahwareriya ma aha meesha waxaa yaala oo dadka soomaaliya isugu yimaadeen waa dastuurka iyo xorxorsaadka markaa waxaan leenahay madaxweyne waa inaad aqbashaa laakiin dadka siyaasadda xildhibaanada soomaaliya wax ka sheegaa waxay leeyihiin mooshin in la keenaa baarlamaanka ama qof madaxa laga keenaa awoodaan ahayn oo ay wax ku xaliyaan oo isku dayaan ma jirto eeddaa maxaad kaga jawaabaysaan xaq bay leeyihin xildhibaanadu inay mooshin keenaan dastuurkaa qoraya waana toosin weeyaan waa waxaa lagu toosinaya waxyaabihii khaldamay waa gartay su-aal kale haddaan ku weydiiyo xildhibaane xildhibaanadiina mooshinka wada waxaan ahayn in madaxweynaha lasoo gula joojiyo oo aad aragtaan isagoo xukunka laga tuuray oo cod looga tuuray waxaan ahayn ood ku qancaysaan ma jiraan annaga xeer hoosaadkaas ayaa noo fasaxaya iyo dastuurka in aan mooshin madaxweynaha ka keenno iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda aan magaranaysa la la xisaabtano marka meesha la xisaabtanun baa yaalla madaxweyne la tuurayo oo shaksiyan loo socdaa ma jirto annagu uma soconno in magaranaysaa madaxweyne la rido madaxweyne la keenay muhiimaddu waxaa weeyaan in dastuurka iyo xeer hoosaadka ummadda soomaaliya dhigtay inuu sarreeyo dowladihii ugu dambeeyey taariikhda soomaaliya marka la fiiriyo mooshinadii la keenay iyo dowladihii mooshinada iska keenay iyo baarlamaanadii madaxweyneyaasha ama ra-isul wasaarayaashii madaxweyneyaasha isku dhacay waxaasoo dhan markaad fiiriso waxaa waddanka ay gelinayeen dib u dhacyo ugu yaraan lix bilooda oo howlihii qaranka ay socon waayeen mooshinkan markaad abaabulayseen oo aad geynayseen madaxweynaha baarlamaanka u geynayseen ma ka fikirteen in dib u dhac dalka uu ku keeni karo waa dibidhaca ma aha waxa keenaya mooshinka ma aha dibidhaca waxa weeyaan cidda diidaysa sharciga inuu shaqeeyo anaga sagaalkii bishaan soo gudbinay habraaci baa la mariyey maanta buuqan iyo qayladan may taagnaateen madaxweyne waa inuu aqbalo weeyaan